ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
daadad ku soo rogmaday deegaanka alaalacadka iyo dacarta cas oo lixdan kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xiga magaalada hargeysa ayaa baabiyey ilaa shan iyo afartan beerood oo ku yaala deegaankaasi toddobaadkii hore waxaa sidoo kale aasmay shan iyo toban ceelbiyood oo gacanqod ah oo beeraha lagu waraabin jiray dalagyada khasaare waxaa kalahaayeen basasha yaanyada bartiikha basbaaska saladhka cambe iyo babaay tuuladan oo ay degan yihiin boqol iyo siddeetan qoys ayaa noloshooda ku tiirsanayd wax soo saarka beeraha oo ay u iibgeyn jireen suuqyada magaalooyinka hargeysa berbera iyo tuulada dheenta sida uu raadiyergow sheegay ibraahim aw cismaan guddoomiyaha iskaashatada beeralayda allaamin ee deegaanadaasi oo beertiisu ka badbaaday daadadka saameeyey beeraha kale khasaaraha soo gaadhay waxa uu yahay ninka ceel bilmetel quudaya ilaa soddon kun oo dollar kaga baxeen uu maanta ka aasay jiina kaga riday waad qiyaasi karaysaa dhibta inta leeg kuwa kale ku xigee kasii dhibaatay ceelasha ka wada aasay dadkuna abaaraha ku dhacay taal ma hayaan beerahoodiskay waxay haayeen de wax yaryarba ugu beerbeerhaayoo abaaraha uga biyalaanba markii horebays dabeed markuu de wixii ka saameeyey de waadba waad garan karaysaa nusqaanta halka ka gaadhay ama uu sharci yaraa ka qaaday ama uu ceelkiiba ka aasee maanta de meel wax ku ama hijiinkiiba de u ka qaaday waxay noqonaysaa meel aanu dee waxbaba ibraahim waxa uu xusay in khasaaraha daadka ka soo gaadhay beeralayda ay adag tahay sida ay uga soo kabtaan maadaama roobku doox ka dhigay dhulkii beernaa oo dhirtu ku taallay sayid daawuud jaamac oo sagaaliyo afartan jir ah waa aabba haysta shan carruura waa xoolodhaqato beeraley waxa uu tuulada ku haystay beer qudaareed oo afar higtar ah iyo konton neef oo adhi ah wuxuu sheegay inaanay filayn roobka daadadka keenay sidaasi darteedna aanay samayn wax ka hortag ah wuxuu raadiyergow sheegay in dalagyada beertiisa oo u badnaa khudaar ay u iibgeyn jiray hargeyse iyo tuulooyinka kale islamarkaana ay xilliyada beertu tabaca leedahay bishiiba ka heli jiray toddoba boqol ilaa kun dollar inta u dhexaysa dalagyada ka baaba'ay waxa uu beeray saddex bilood ka hor bishan ayuu markii u horraysay suuqa geeye hal mar dalagyada u soo go'ay waxaa u beernaa salaad yaanyo iyo qaji beerta waxa uu ku soo jabay dooxa oo waxay noqotay wadda ay biyuhu maraan dalagyadan daadku ka qaaday ayaa saamayn ku yeeshay nolosha qoyska sayid noloshooda waxa ay hadda ku tiirsan tahay deyn raashin ah oo uu ka helo nin dukaan ku haysta tuulada oo ehel ay yihiin muddo toddobaad ah hadda markaa iyagu wala og jiraan de wax geeyeesiba geyeysayada muu muu fusinba laakiin way aasanta madaxdeeda ka sodayo wax og jirta weeyaan dabadii yaraasabu de ma jirayo daabki iyo hadee daab hogteeda de jira lama deegan kara wax badan iyadana fuga tagayo hoosa ku taalan ku taalan marka ceelashii qaarna way ka badbaadeen oo dul maray qaarna wuu qaaday ceelo dhowr ceel bay helan qaar ku qaaday deynta hadda lagu leeyahay waxa ay gaadhaysaa lacag ahaan siddeetan dollar waxayna isugu jirtaa deyn bakhaarka looga leeyahay oo raashin ahaan uu u qaatay iyo lacago yaryar oo uu biil ahaan u qaadanayo wuxuuna rabaa inuu gudo marka beertiisu dib u hagaagto haddii intaasi ku hagaagi weydana uu xoolihiisa badh u iibin si uu isaga bixiyo deynta maxamed cumar cismaan waa aabba shan iyo afartan jira qoyskiisuna ka kooban yahay sagaal qof wuxuu deegaanka ku leeyahay beer hal higtar ah iyo mashiinka biyaha ceelka uga soo qaadi jiray waxaa kaloo ka aasmay ceelkii beerta ay ku tiirsanayd wuxuu tilmaamay bishii labaad ee sannadkan inuu geliyey beertiisa lacag dhan kun dollar oo uu ku beeray qare keliya oo u soo go'ay dalagyada uu qaaday daadku markii u horraysay ayaa loo iibgeeyey suuqa hargeysa daadku wuxuu soo rogay maalinta haween kaga yimbeeno beerta xagga bisha sare iyo oodii wixii ka uu dul maray dabeedna wixii dalagii sharcii macageediyeedkii macageedgaabkii wixiiba meeshiina dooxu ka dhigo wixii habena hooda iyo wuxuu dhakada uga keeni jiray marka ka sara dul ceelkiiyo jigaadkiiyo waxala wixii kayn ku maray iyo wuxuu qaaday iyo wuxuu dul maray iyo wuxuu kaynta wixii geedgeedkii habena kayn kala xaqul wuu naga yar farreeyay annaga beeraha wuu soo daawina bisha sare madaxii xagga sare dooxu ku soo rogmuday beenta la yidhaahdo bisha madaxii maxamed ayaa hadda shaqo la-aan ah qoyskiisana waxay ku tiirsan yihiin walaalkiis oo ay jaar yihiin oo ay wax la cunaan halka uu isagu sheegay inuu ka fikerayo siduu beertiisa u soo celin lahaa waa isuduwaha xasan sabriye cilmi oo ah isuduwaha wasaaradda beeraha ee degmada laaskeel oo ka tirsan gobolka marodijeex waxa uu raadiyergow sheegay in khasaaraha roobka ee soo gaadhay beeralaydu uu badan yahay oo laba doox oo isbiirsaday ay ku yimaadeen halka beeruhu ku yaaleen wuxuu xusay in weli ay jiraan kormeerka dhibaatada uu geystay daadku ku soo rogmaday beeraha ayna ka caawin doonaan beeralayda ifan haddii aanu heli karo sida dhaanbiraarka aan kuu sheegay iyo gaabiyanka ceelashoo loo qodo beerahoo dib loogu jeexo meeshii jeexmayso ee ay wax ka beeran lahaayeen waan ku talagelaynaa kolley waxqabadka eega laakiin maxaan ku dhahdaa gurmad waxaan u baahanahay xoojin maxaan ku dhahdaa dee waxyaalaha noocaas oo kale aan naga caawin karaa saamaynta uu daadku ku reebay beeralayda ayaa sidoo kale saamayn ku yeelatay nolosha bulshada magaalooyinka hargeysa iyo meelihii kale ee khudaarta loo iibgeyn jiray maadaama dhulka uu saameeyey daadku ay ku yaallaan beero muhiim u ah magaalooyinkaasi waxaana tuulada uu ku yaallo beero gaadhaya boqol iyo afar iyo toban beerood dhanka kale magaalada badhan roob ka daay oo daadad ka dhashay waxa uu sababay inay burburaan ilaa shan iyo soddon beerood oo ay ku beernaayeen qare basal bisbaas yaanyo iyo bartiikh hadhuur iyo digir madaxa iskaashatada beeralayda ee gobolka sanaag ciise xuseen cimire oo ka mid a dadka uu saameeyey daadkaasi ayuu ka baabiyey beer gaadhaysa afar higtar oo ku beernaa qudaar kala duwan kirkow kusudhaya toddoba beerood waa ka badan yihiin oo qayb baynama war u ahayn intana war u hayna hadeer oo beeraha oo ay ka baasudhaya toddoba beerood ah marka wax raja ay leeyihiin iyo waxa uu kasoo kaban karaa ma jiro runtii waa iska dad ban yara oo waxa dalaga markaa meesha uga soo baxay waxna nololmaalmeedkooda ku tiirin jireen waxna dalaga ka iibsin jireen ay beeri lahaayeen fasalka labaad wax maamulo dee hadeer la joogaana ma jiro wax iyaga ay ku tiirsan yihiin ma jirto xeelanayna ma aha beeraha ama ku tiirsanaya wuxuu kaluu sheegay in dalagyada baaba'ay ay yihiin kuwa la filayey inay hadda soo go'aan beeraha guud ee ku yaalla deegaanka ayaa ah ilaa hadda laba boqol oo beerood idhiyaas cabdicali raadiyo ergo hargeysa
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan kara weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaaddaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa